بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa dersigeennii toban iyo sagaalaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fii maa yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya aan uga hadlaynay dersigeennan wuxuu ka hadli doonaa almasxu cala alkhufayn labada khuf oo la masaxo ayuu ka hadli doonaa weeye waxaa noo soo dhammaaday qaybta weesada waxyaabaha buriya nawaaqiduulwuduu ashyaada la yidhaahdo weesada waxaanu soo marnay afar shay bay ku burtaa baan soo marnay afar shay kaliya baa weesadu ku burtaa oo weesada buriya afartaa shay waxaanu ku soo marnay midka koobaad in uu ahaa weesada hadda waa soo marno ayada waxa weeye weesaqaadkii waa ka soo hadalnay iyo arkaanteedii waxyaabaha buriyana waa ka soo hadalnay shuruudda ay leedahana waa ka soo hadalnay oo weesadu shuruud bay leedahay weesada marka maxay ku burin kartaa waxyaabaha burin kara waxaanu ku soo marnay labada jid wax hadday soo maraan oo qofka ay wax ka yimaadiin nuucuu doonaba ha noqdee ila almariya unbaa laga soo reebay inay weesadu ku burayso waxaan kaloo soo marnay caqliga qofka hadduu tago ama waaliha ku tago ama hurdaha ku tago ama si kale ha ku tagee weesadu inay ka buraysana waa soo marnay waxaan kaloo soo marnay yacni caqligiisu qofka hadduu tago waxaasna laga soo reebay ilaa nawma qaacidin mumakirin maqcadahu min alardi qofka murabbaca ku hurda masalanba oo salkiisa dhulka qabadsiiyey qaybta saddexaad waxaanu soo marnay iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'a kabiirayni ajnabiyayni min kayri xaa'ilin laba qofood oo kale jinsi ah hadday ninkii iyo gabadhii istaabtaan masalan weesadu inay burayso ama kas ha isku taabteen ama kama ha noqoto waa isku mid bikulli xaalin weesadu way burtaa weeyaan sawjadaaduna way kaa burisaa weesado weesadu way ku burtaa waan ka soo hadalnay waxaan kale oo ka soo hadalnay weesada buriddeeda in loo deliishado aayadda qur-aankaahoo ku jirta suuratu nnisaa iyo suuratu almaa'idda ayaannu soo qaadannayoo ilaahay uu nagu leeyahay hadduu midkiin taabto annisaa ow laamastum unnisaa ow laamastum unnisaa in loo deliishanaya waa soo marna weeyaan daliilkaas weliba a'immadii islaamka fasirka ay mareen ayaan soo qaadannay oo aan ka soo hadalnay oo tafsiirka aayaddaa inay asxaabtii nebi moxamed ilaahay raadiha ka noqdee yacni in khilaaf dhexdooda uu maray oo ay ku fasireen qaybo ka midihii yacnii in looga jeedo taabashada macnihii kasii xeesha dheeray in looga jeedo weeyaan oo macnaha waxa weeye sida aljimaac oo kaleeto iyo waanu soo marnay inay ku fasireen asxaabtii qaybo ka mid ah laakiin jumhuurtu masaladaa waxay u badan yihiin oo jumhuurta waddada ay u bateenu ay noqotay ay culummadu tilmaameen weesadu inay burayso weeyaan lamsigaa marba haddii la helo weesadu inay ku burto ayaan soo marnay lamsiguna inuu yahay aljasu aljasu bilyad sida gacanta in wax lagu taabto oon baa looga jeedaa baa la yidhi gacanta in wax lagu taabto ayaa looga jeedaa weeyaan marka mar haddii taabashadaasu ay timaado oo taabasho la helo aljumhuuru culummada jumhuurtoodii qaaluu waxay dhaheen binaqdi alwuduu mutlaqan bilamsi alajnabiya gabadha ajnebiga haddii marba aad taabato weesadu way kaa buraysaa kitaabka sida ku qoran shuruudda la tix raacaya fiiri laba jinsi waa inay kala noqdaan laba nin weese iskama buriyaan gabadh iyo gabarhna weeska iskama buriyaan waa inay laba jinsi kala noqdaan haddana labadoodaasu waa in iltiqahooda meesha iska taabteen bashar ay noqoto amaa gabadha ajnebigaa tinteeda haddii aad taabato oo lacalla gacantu kaaga dhacday maaha waxa burinaa weesaa tin maahan ciji oo kale haddii taabashadu ay ku koobneed oon hilibkaadan taabanin weesada ku burin mayso ilig oo kale haddii gacantaada ay meel ka taabatay weesada ku burin mayso waxaa laga hadlaa waa bashar bay dheheen labada qofood waxaa shardi kabiirayn ay balaqaa xaddan yashtahii bihi ahlu dibaaci almustaqiima weeyaan yacnii laba qofood oo xaddul ishtaha gaaray oo qof walba dadka wan wanaagsan oo adqiyada ay damacin karaan baa la yidhi ay damci karaan gabar yacni guur loo damci karo inay u muuqaal ekaataa laga hadlaa weeyaan oo xadka ay soo gaartay mathalan waxaa kale oo la yidhaahdaa labadoodu inay haddana kala ahaadaan ajnebi ajnebi waxaa looga jeedaa waa laba qofoodoon maxrimnima ka dhaxaynin maxramku wuxuu ku yimaad nasab sida habaryartaa eeddada gabadhaada hooyadeed ee gabadhaada hooyadaa wahaakada walaasha dadkaas waa maxramkaagii nasabay ay maxramka ugu noqdeen dadku waxay dhahaan muxrim muxrim ma jiree maxram baa la yidhaahdaa qaybta kale waxaa la yidhaahdaa ridaac leanna nuugmada nabigeennu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nasabka wixii xaaraam ku noqda ayaa nuugiddana nas ah xaaraam ku noqonaya rasuulkeenna waxaad og tihiin calayhi salaatu wasalaam in uu lahaa walaalo ay wada nuugeen hooyo ay wada nuugeen caanaheed sida xaliima sacdiya oo kale ilmahay nuujiday oy dhashay ilmihii ay dhashay iyo nebi moxamedoy soo korido oo ay nuujiday caanaheedii walaalay ahaayeen oo maxram baa la yidhahdaa xagga ridaacay walaalo ku noqdeen waxaa kaleeto oo ka mid ahaa masalanba nebiga adeerkii xamse oo kale rasuulka adeerna wuu u ahaa calayhi salaatu wasalaam walaalna wuu u ahaayo hooyo ayaa wada nuujiday thuwayb oo kalea wada nuujiday marka waxaa la yidhaahdaa sidaas baa la yidhaahdaa weeyaan qaybahaasoo dhan baa marka soo gelaya qofkii marka xagga ridaaca aad walaal ku noqoteen waxaa la yidhaahdaa kaas naftiisu walaal buu kuu noqonayaa weeyaan qofkii aad ku noqoteen mathalan xagga xididnimada ama musaaharada ayadana haddii waxay ku qoran tahay adiladii bay ku caddahay gabadha aad qabto mathalanba hooyadeed oo kale iyo hooyadii ku dhasho waa isku mid labaduba maxram bay ku noqonayaan dadkaasoo kaleeto ayaa la yidhaahdaa iyagana maxramkaagiibay noqonayaan oo xagga nasab ama ridaaco ama musaaharo laakiin intaa wixii aan ku imaanin ajnebi bay kaa yihiin weeye ajnebi bay kaa noqonayaan marka waxaa la yidhaahdaa weesada waxa weeye qaybahaasoo dhan bay ku burtaa weeyaan qolooyinka hadda odhanaya sawjadu weese kaa burin mayso waxay daliishanayaan nabi moxamed baa calayhi salaatu wasalaam xadiis caaisho laga warinayo ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qabala imra'atan min nisaa'ihi huma kharaja ila asalaati walam yatawadda nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam sawjaadkiisii qayb ka mida buu dhunkaday salaadii buu aaday isagoon weese qaadan curwa binu zubayr baa wuxuu yidhi caaishay waxaan u malaynayaa habaryaray qofkaasu adiga inuu yahay fadaxikad markaasi qosashay baa la yidhi xadiidkaas culummadu waxay tilmaameen in uu daciif yahay waa daciif baa la yidhi ama waxaa kale oo la yidhaahdaa xadiidkaas horta culummadu waxay dhaheen waa daciif bay dhaheen waxay kaloo deliishadaan qolada qolooyinka hadda odhanaya weese sawjadu ma buriso waxay kaloo soo deliishadeen oo soo qaateen xadiis nabi moxamed laga wariyo isagu saxiix ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha ay tidhi nabiga hortiisa baan jiifay nabiga ayaan macnaha hortiisa jiifay lugahaygu qibladay ka xigeen salaatuleyl buu nabigu tukanayey markii nabigu uu sujuudo aniga lugaha ii fidsanaa ayuu qamazanii biyadihi faqabadtuhumaa ayuu sidaa inta ii qanjaruuftamaan lugaha ka laabanayy fa idaa qaama basatuhumaa markuu istaagana waa fidsanayy xadiidkaas culummadu waxay dhaheen nabi moxamed iyo caaisho wixii dhex maray yaxtamilu takhsiisa bihi bay dheheen waxaa dhici kara nebi moxamed bay gooni ku ahaad adugu ma nabigaad lamid taha calayhi salaatu wasalaam waxay kaleeto oo dadka weesada ummadda ku tashwiishiya ay dhahaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa waxay dhahaan sangarorka ayaa weese buriye bay dhaheen qofka hadduu ka yimaado mahalanba ricaafkaas baa weese ku burtaa bay dhaheen hunqaacada weesaa ku burta bay ku leeyihiin waxayna soo deliishadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa hunqaacay oo weese qaatay haddee xadiidka culummadu waxay uga jawaabeen weese qaadkaasu waa tajdiid ulwuduu ma ahaanay nabigu hunqaaco kama weese qaadanaynin marka hunqaacadu weese ma jebido sangarorku weese ma jebiyo hilibka geelu weese ma jebiyo waxaa kale oo la yidhaahdaa zawjadaaduna iyo gabar walbo ajnebiya haddaad taabatana weesadu way kaa buraysaa weeyaan marka sheekooyinkaa iyo waxyaabaha dadka lagu tashwiishinayo qofka masalada haddii xitaa khilaaf ku jiro qof walba ma odhan karo anugu masaladan rabaan iska raacaya maxaa yeelay qofka aqoon u leh madaahibta islaamka adilada islaamka aqwaasha a'immada oo kulligii asagu gaadhay inuu masale walba ka jawaabin karo oo iftaha gaadhay haddii masaladaasu ay dantu qabsato bikhaasati nafsih ayaa la yidhaahdaa oo u saarsan karaa weeyaan laakiin inaad tidhaha qof walbo caamo uu yidhaahdo maya dhib ma leh anugu sidaa rabaan iska yeelaya lama oggola salaada marka in la ilaaliyo ayaan kutubaha u akhrinaynaa oo kutubuhu sidoodaba waxay ka hadlayaan salaaddii bay ka hadlayaan istinjadii baan ka soo hadalnay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kayfiyaadka ula imaan jiray dhagax hadduu ku istinjoonayo iyo haddii biyo lagu istinjoonayo aadaabta ay leedahay iyo adiladeedii baanu soo qaadannay waxaanu soo galnay weesadii mahalanba weesadu aadaab bay leedahay aadaab bay leedahay nafteedu weesaduna waa qasab oo hadde qof aan weese qabani weese qabani salaad ma geli kara weeyaan weesada marka aadaabteedii iyo sunnooyinkeedii luqluqiibaa ka mida farxalkiibaa ka mida istishaaqiibaa ka mida bisinkiibaa ka mida tacawudkiibaa ka mida cadaygii laga hormarinayabaa ka mida oo nabigu samay jiray calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay cadaga wuxuu ka mid yahay sunnooyinka qadiimka ah oo wan wanaagsan buu ka mid yahaa baa la yidhaahdaa weesadii markay kuu dhammaatana ducadii la ducaysanayey baa la rabaa sidaasoo kale iyadana in lala yimaado weesada waxaan kaloo ka soo hadalnay adiladeediina waa ka soo hadalnay weesadu waxay leedahay fadli aad u weynna way leedaha baa la yidhaahdaa oo qofku markuu weese qaadanayo axaadiista nabiga waxaa la tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markuu mathalanba wejiga mayro dembiga inuu la mayrmayo gacamaha markau mayrana dhibicda biyaha ah oo markaa uu macnaha waxa weeye dembigii inuu raacayo weeyaan marka sunnooyinkaasoo dhan waa inaan ilaalinaa insha allah wailaa waa sunnooyin waa wanaagsan oo nabigeenni ka sugnaada weeyaan calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaan gelaynaa maadaama weesadii aan ka soo hadalnay sunnooyin badan bay weesadu leedahay karaahaadna way leedahay waxyaaba buriyana way leedahay arkaanna way leedahay shuruudna way leedahay aayado qur'aan oo qur'aanka kariimka ah way leedahay oo ka hadla weesada axaadiis nebi moxamed laga wariye bay leedahay fadaa'il bay leedahay adiladeedaasoo dhan iyo qawaaciddeedana kitaabka la yidhaah safiina salaad ayaanu ku soo qaaciidaynay faslun haadaa midkaanu faasilun mid wax kala saara weeye fi lmasxi cala alkhufayni labada khuf dushoodoo la masaxo ayuu u fasal yahay fasalkan waxaa looga hadlayaa khuf khufka la masaxdo masaxa la masaxo khufka ayaa fasalkaana looga hadli doonaa weeyaan haddaba khufka masaxa la masaxo waxaa la tilmaamaa khufka masaxiisu sidiisaba in uu yahay sunno sugnaatay oo nabi moxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam khufku waa malbuusun min jildin mubaddan waa macnaha waxa weeye maqaar baa la yidhi oo markaa gudale weeyaan yasturu alqadama waalkacbayn mancan lilbardi waalqadari oo asturaya labada gommadood ee waxaan rabaa labada aanqow iyo gommada qarinayo weeyaan marka waa harag la xirto weeye oo markaa kaba ahaan loo isticmaali jiray waa shay adag oo biyuhu aysan ka dusi karin baa la yidhaahdaa xadiidkii aan ku soo qaadannay kitaabkeennii mukhtasarulbukhaariga ahaa waxaannu soo marnay nabigoo dhahaya calayhi salaatu wasalaam abi hurayra wuxuu yidhi nabiga waxaa laga wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi anna rajulan ra'aa kalban ya'kulu atharaa min alcadash ninbaa wuxuu arkay baa la yidhi ninbaa wuxuu arkay ey aad u haraadsan oo ciidda qoyan cunaya oon daraaddi fa akhada arajulu khufah markaasuu khufkiisii qaaday fa jacala yaqrifu lahu bihi xataa arwaahu khufkiibuu biyo ugu soo qaaday oo biyo ugu soo dhuray weeye ilaa uu ka dherjiyo eygii fa shakara allaahu lahu fa adkhalahu aljanna uu yidhi nabigeennu ilaahay baa uga shukri celiyo ilaahay baa arrinta arrintaa ku ammaanay oo markuu ku ammaana ka jazeeyey oo markaa jannada geliyou rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam marka khufku waa xadiidkaa bukhaarigay ku qoranta waa shay biyo lagu qaadin karo waa harag biyo lagu qaadin karo dadka maanta odhanaya sigisaanta sigisaanta carabiga khuf laguma yidhaahdo ama sugiska qof khuf laguma yidhaahdo waxa weeye sharaabaad ayaga ma ahan khufkii nebi moxamed ka sugnaaday maahan weeyaan waxaa jira khuf iyo jurmuuq iyo jawrab iyo sharaabaad bay kala dhahaan weeyaan marka macnaha waxa weeye khufku ma ahan ma ahan baa la yidhaahdaa yacni kii nabiga ka sugnaadaba ma ahan weeyaan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele hadda waa kaas xadiiskaasi ku qoranta waxa kaleeto oo la yidhaahdaa khufka masaxashadiisa la masaxdo waa sunno sugnaato oo nabi moxamed ka sugnaata baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam oo nabigeennu wou sameeyey wou masaxday qaabka loo masixi doonana waa arki doonaaho waxa weeye kayfiyada kitaabka noo keeni doona kayfiyada kitaabka noo keeni doona weeyaan diintuna ra'yi maaha khufka in laga masaxo hoosna waa sunna korna waa waajib wuxuu yidhi sayidina cali low kaana addiinu bira'yi lakaana asfalu lkhufi wlaa bilmasxi min aclaah hadday diintu ra'yi noqon laheed khufka in laga masaxo hoos ayaa ku habboonaan laheed kor in laga masaxo nabiguna calayhi salaatu wasalaam hadda kor buu ka masaxay kor baa waajiba weeyaan kor baa waajiba baa la yidhaahdaa waxa weeye waxaa kaloo la yidhaahdaa xadiis waxaa waxaa jira la wariyey nabigu in uu macnaha masaxday inuu weese qaato oo waa masax cala aljawrabayn xadiidkaas culummadu waxay dhaheen asaga ducfi baa ku jiro a'imo badan baa daciifiyey oo daciifnimo iyo ku tilmaamay waxaana ka mid a imaamu muslim iyo axmed binu xambal iyo waxaa ka mid a imaamka la yidhaahdo cabdsufyaan athawri iyo imaamka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo caliyu lmadini iyo yaxya muciin iyo abu daa'uud iyo aymo badan baa macnaha daciif ku tilmaameen marka alxaasil waxa weeye jawrab haddii xitaa la dhihin lahaa ama shay kale la odhan lahaa shardi waxa ah shayga laga dhiganayo ee khuf laga dhiganayo waa in uu yahay shay loo isticmaalayo kaba ahaan isaga oo lagu soconayo waa in uu yahay shay haddii biyo dusha looga shubo masax ma ah biyo haddii lagu shubo oo sidaa biyo loogu shubo oo meesha la tolay ma aan looga shubin meelaha kale aan biyuhu ka dusi karin marka sugusku biyo ma celi karo sigisaanta shardi iyaga qof ma ku ansaxayo qof walbaoo sigisaan masaxda ha ogaado salaaduu tukanayahay waa salaad qabyo ah dad aan oqoonin cilmigii oo sigiskii naftiisa hadday xataa qufqufka ay dhihi lahaayeen waxbaan masaxanaynaa masixii qufka xataa shuruud buu leeyahay sida kitaabka aanu ku ogaan doonno shuruud buu leeyahay weeyaan shuruuddiina waa tanoo kitaabka noo qoraya waxaa weliba la yidhaahdaa masax markaad maqasho masaxu wuxuu ku soo arooray lix masalo isinjadu waa masax booraysigu waa masax qofka haddii xibin uu ka kaban yahay kabka waa la masaxaa madaxa waa la masaxaa dhegaha waa la masaxaa khufkana waa la masaxaa baa la yidhi marka masaxaan hadda aan ka hadlayno waa masaxii khufka wuxuuna ka mid yahay ruksooyinkii ummaddan ilaahay u ruqseeyey ayuu ka mid yahay ruqsooyinkuna way badan yihiinoo waxay gaarayaan baa la yidhi ruqsooyinka safarka sideed bay gaarayaan weeyaan afar ka midaho bisafari dawiil bay khaas ku tahay weliba sida masxulkhufayn halaata ayaa muddadiisa iyo qasriga iyo jamciga iyo fidru ramadaanka iyo kuwaasoo kaleeto wa arbacun caamatun afarna waa caam aklu lmaytati wanaafilatu cala alraaxila wa tarku ljumca wa isqaadu salaati bitayamum afartaasuna waxa weeye iyagu waxaa la yidhaahdaa safar dawiila khaas kuma ahane waa caam weeyaan walahu wuxuu leeyahay kufka masixiisu shuruudun buu leeyahay wa sunanun sunnooyinna wuu leeyahay wa mubdilaatun waxyaaba buryana wuu leeyahay fa shuruuduhu kufka masaxa la masaxdo khufaynka shuruudda loo xidho halaahatun waa saddex hadda mar wuxuu noqdaa sunno ayaa la yidhaahdaa weeyaan marna wuxuu noqdaa baa la yidhi xukumkiisu horta fa yajuusu baa la yidhi mar wuxuu noqdaa waxa weeye waajib mar wuxuu noqdaa sunno masaa'il noocaasa loo kala qaadaa jira axkaam uu leeyahay axkaam noocaas ayaa jirta weeyaan shan darafa hadda laga hadlaa xukumkiisa muddadiisa shuruuddiisa kayfiyadiisa iyo muddadu intay ku dhammaanaysa fa shuruuduhu halaahatun shuruuddiisu waa saddex an yabtadi'a waa inuu bilaabo lubsahumaa xidhashadooda waa inuu bilaabo bacda kamaali dahaarati baa la yidhi dahaaradu markay kaamil noqoto ka bacdi qofku markuu xidhanayo isagoo horta dahaaro qabo oo weyse qaatay buu xidhanayaa wa an yakuuna waa inay ahaadaan saatirayni laba asturin karaa limaxalli qasli lfardi faradka dhaqiddiisa booskeedii ilaa aanqawyada waa inay soo gaari karaan wa an yakuunaa waa inay ahaadaan labada qof mimaa shay yumkinu ay suuragal tahay tataabucu lmashi socodka israacraaciddeesa calayhimaa korkooda lagu socdo waa inay yihiin laba shay oo lagu soco karo khufaynku waa kaasun ee shuruudda ay leeyihiin weeyaan shuruuddaasaa loo xidhaa baa la yidhi waxaa kaloo shardi ah an yakuunaa daahirayni oosa kitaabku noo sheegin labada qof waa inay daahir ahaadaan wa sunanuhu sunnooyinka khufaynku iska leeyihiinu an yakuuna masxuhu kufka masixiisu waa inuu ahaado khuduudan jiidis baa la yidhahdaa lagu celcelin maayo hal mar oon baa saa loo jiidaa wey wa an yadaca waa inuu dejiyo yaddahu gacantiisa alyusraa ee bidix taxta alcaqibi ciribta hoosteeda walyumnaa midda midigna gacanta midigna calaa dahri alasaabic faraha dhabarkooda dushoodu saaraya huma yumiru lyusraa gacanta bidix waa inuu mariyo ilaa adraafi alasaabici ilaa faraha lugta fooddeeda laga gaaro walyumnaa midda midigna waa inuu soo mariyo ilaa aakhiri saaqi ilaa shanshada aakhirkeeda laga gaaro sidaas u saar waa qaabkaas tan halkaan saar bidixda ah ciribta hoose sidaa hore ugu wad midda midigna farahaas kore oo lugta kor saar dhinacan u soo wad saas dheh weeyaan wa mubdilaatuhu waxyaabaha buriya khufaynka halaahatun waa saddex inkhilaacuhu siibmiddiisa haddii uu iska siibmo dadka maanta waxa weeye ummadda khufka iyo sigisaanta kale daba ordaya oo dhahaya sigisaan iyo kaba nijaasaa bay masaxanayaan markaa bay leeyihiin waa khufkii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam lama weyse qaadanayaba dadkaas isla markuu cabaariga joogana way iska siibayaa oo shaygii hadda aad masaxday haddii aad siibto waaba burayba maba yaqaanin waxa buriya iyo wuxuu ku ansaxo iyo muddadiisa iyo shuruuddiisa iyo xukunkiisa maba garanayaan nabigii oo sameeye baa la maqlay markaasaa shay aan jirin baa nabigii laga been abuuranaya hadda nabiga qofkii ka been abuurta calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennu wuxuu yidhi man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar nabi maxamed baa sigisaan masaxday ama sugis masaxay qofkii yidhaahda rasuulkii waaba ka been abuurtay meel ay ku qoran tahaba lama hayo calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed oo waxa weeye oo sugis masaxanaya meeshii rasuulku dhagaxuu ku isinjoodaan xala soo marnay tiishka musqulaha ku jira bay dhaheen waxa weeye iyo warqadaha yarkaa loogu talagalay bay dhaheen waxa weeye waxaan ka dhiganaynaa waa ku istinjoonaynaa oo iyaga naftoodii bay ka dhigayaan ma soconaysa wey waxaasoo dhan waa in cilmiga la barto wa mubdilaatuhu halaahatun inkhilaacuhu siibmidiis qofka dhan hadduu lugaha ka baxo iska siibmo waa burte waa burayba weeyaan wainqidaa'u lmuddati muddadii hadday dhammaato muddada dhammaanshadeedii baa lagu yidhi muddadii lagugu tala galay ilaa qofka musaafirkaana nabigeennu wuxuu u ruqseeyey calayhi salaatu wasalaam yowmun wa leyla qofka musaafirka ah waxaan rabaa saddex maalin iyo habeenadood baa loo ruqseeyey qofka muqiimkaana waxaa loo ruqseeyey oo muqiimka loo ogol yowman wa leyla waxaana la yidhaahdaa masaxa labada qof la masaxo nabiga wuu ka sugnaaday qowlan wa ficlan qowlnimo uga sugnaaday waana sameeyey nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xasanu bisri wuxuu yidhi taabicigaasu xadathanii sabcuuna min asaxaaba toddobaatan asxaabtii nebi moxamed ka mida ayaa waxay ay ii sheegeen ana anabiya sala allahu calayhi wasalama masaxa cala alkhufayn nabi moxamed labada khuf inuu masaxday marka khufka la masaxo lama diidana laakiin khufkii nebi moxamed la imaatay sigisaanha la soo ordine aawa khufkii rasuulkeennu samay jiray aawa marka sigiskaanu maahan khufkii la sheegay maaha ha ku khaldamin yaan la yskaga kaa dhex khaldin khuf baa la masaxdaa inta maqasho sigisaanta lugaha kugu jirta ha u qaadanin kaas noqon maayo xukunkaa weeyaan xukunka qaadan maayo wuxuu ku buri karaa lagu barayaa marka khufkii haddii la helo muddadii lagugu talagalay hadday dhammaato waa buri wa curuudu maa shay soo darrintiisaa buriye baa lagu yidhi shaygaasoo yuujibu alqusla qabays waajibiya waxyaabaha qabayska waajibiya hadday kugu dhacaan adigoo khufkii xirtay oo dahaaro qaato khuf xiran baa qabays kugu waajibay wuu kaa buri isagii dhammayba wa yamsaxu lmuqiimu qofka muqiimkaa wuxuu masaxan karaa yowman maalin iyo wa leylatan habeen afar iyo labaatan saac waalmusaafiru qofka musaafirkaana wuxuu masaxan karaa halaathata ayaamin bilayaaliihinna saddex maalmood oo macal habeenadoodu la jiraan baa lagu yidhi saddex maalmood oo macal habeenadoodu la jiraan weeyaan hadde walmusaafiru marka lagu yidhaahdo waa qof meel dheer u safray weeyaan meel boqol kilomitir u jirta qof u safray baa laga hadlayaa wabtidaa'u lmudda xaggee marka muddadu ka bilaabanaysa wabtidaa'u lmuddati muddada bilaabashadeedu min aakhiri xadathin xadath aakhirkii oonbay ahaatay xadathkaasoo sadara minhu qofka xaggiisa ka soo fula oo ka yimaada weeyaan xadath dhammaadkii baa lagu yidhi xadathkaasoo sadara minhu qofka shaksiga xaggiisa ka soo fula oo ka yimaad bacda lubsi alkhufayni labada khuf markuu xirtay ka bacdi waad weyse qaadatay khufaynkii baad xiratay waad iska joogto salaadahagii baad tukanaysay weesadii baa kaa burtay weesadaasu markay burto ayaa muddadii kuu bilaabanaya weeye haddaad muqiim tahay habeen iyo maalin haddaad musaafir tahayna saddex maalin iyo habeenadoodii halkaas waxaa noogu dhammaaday darsigeennii toban iyo sagaalaad oon uga hadlaynay masalada la yidhaahdo almasxu cala alkhufayn oo lagu tilmaamo inay tahay ruqso ilaahay muslimiinta oo u ruqseeyey oo ku galladaysta weeyaan waa ruqso ilaahay oo muslimiinta uu siiyo takhfiif yacnii dadka loogu fuudaynayo waxyaabo ku cuslaan lahaay loogu fuudaynayo weeyaan ilaahay ha nagu anfaco duruusteenna mar walba aan kitaabka ku qaadanayno oo culuumta khayrka badan ay ka buuxdo kitaabkan ilaahay ha noo sahlo hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته